الحمd لله رب العاaلمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أmا بعد السلام عليكم ورحمة اللahi وبركاته بإذن اللahi سubحaanه وتaعالى barnaamijkeenan waxa uu ku saabsanaan doonaa صفaaت أنbiyaaء الlahi وrasulihi fi الqur'an الkarيim tilmaamaha iyo dhaqamada ilaahay subxaana wa taعaalى u sheegay nebiyada iyo rasuuladii uu soo diray ee rabbi subxaana wa taعaalى uu ku sheegay qur-aanka kariimka alanbiyaaء wالrusul in la rumeeya waa rukun ka mida arkaanta iimaanka ee lixda ah ilaahayna subxaanaه wa taعaalى wuxuu ku uhi fi اlqur'aan اlkariim aamana الrasuul bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmuؤminuun kul aamana biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih waxaa ilaahay subxaana wa taعaalى uu ku daray rumaynta rususha arkaanta lixda ah ee nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam uu rumaysnaa dadka muuminiinta ee nebi maxamed raacayna ay waajib ku tahay inay rumeeyaan qofkuna aanu muumin noqon ahayn ilaa uu rumeeyo waa ka rasuulkeenu inoogu sheegay xadiidka cabdillaahi bni cumar ee bukhaariyo muslimba ay wariyeen xadiid cumar ibn khadaab ee bukhaariyo muslimba ay wariyeen markuu malaku jibriil weydiiyey iimaanka wuxuu uhi an tuumina biاllaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi wabilqadari khayrihi wa sharihi wa bilyowmi اlaakhir lixdaa arrimood buu rasuulku iimaanka ku fasiray inaad ilaahay rumayso inaad malaa'igta rumayso inaad rumayso rasuullada ilaahay uu soo diray inaad rumayso kutubta oo ah fariimaha ilaahay uu usoo dhiibay rususha iyo ambiyadaas inaad rumayso qadarka iyo inaad rumayso yowm laakhir waa yowma alqiyaama iyo wixii la xidhiidho o dhan geerida laga bilaabo ilaa janno iyo naar laga gaadho qofku muumin noqon maayo ilaa uu rumeeyo rususha oo dhan kuguma filla inaad tidhaha nebi maxamed oo qura rasuulnimo u aqoonsanay haddaad beeniso rasuulnimada nebi ciise ama nebi muuse ama nebi ibraahim ama nebi nuux aad tidhaahdidba nebi maxamed baan rumaysanaye kaafir baad noqonaysaa qof aan muslim ahayn oo gaala baad noqonaysaa alimaanu birusul siday culimadu sheegaan wuxuu u qeybsamaa laba qeybood qeybta koowaad waxa ay tahay inuu rumeeyo rususha wixii laynooga sheegay si gaara loo sheegay rususha magacyadooda la sheegay kutubtooda la sheegay sifaadkooda iyo tilmaamahooda la sheegay sidaa loo sheegay qofku inuu rumeeyo ee qur-aanka iyo xadiiska nebiga ay ugu soo aroortay ta labaadna waxay tahay inuu si guud u rumeeyo rususha ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray oo uu rumeeyey inay dhammaantood ahaayeen bashar weliba raga oo ilaahay uu u waxyooday hadalkiisa oo ugu soo dhiibay malaku jibriil oo uu rumeeyo wax allaaliyo waxay sheegeenba inuu xaq ahaa oo uu rumeeyo rasuulkii u dambeeyey inuu ahaa nebi maxamed dadkao dhanna ay waajib ku tahay inay isaga raacaan oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala usoo dhiibay ay ku camal falaan waa maxay ujeedada ilaahay subxaana wa tacaala rususha uu soo diray iyadoo ilaahay uu ogaa addoomihiisa kuwa gaaloobi doona iyo kuwa muslimiin noqon doona kuwa janno geli doona iyo kuwa naar geli doona waa wax ilaahay intaanu khalqigaba abuurin hore uu usii ogaa siday khalqigu u qeybsami doonaan iyo camalkooda wuxuu noqon doona iyo mid waliba halka uu ku dambeyn doono marka waxaa la isweydiin karaa maxay ta xikmadda ku jirta in ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diro rasuulla inuu soo diro iyo nebiyo oo fariimo uu soo dhiibo dadka ay gaadhsiiyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala xikmadda inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim waxaanaynu odhan karnaa xikmaddu labay ku soo urureysaa ta koowaad waxay tahay in khalqiga xujada lagu oogo oo ilaahay cilmigiisaa hore hadduu addooma ku abaal marin lahaa oo kuwa oogaa inay ahlu naar yihiin isagoo rasuul usoo dirin kitaabna usoo dejin naarta ilaahay u geyn lahaa kuwa ilaahay ogaa inay ahlu janno yihiin oo wadadeeda ay marayaanna uu jannada gelin laha isagoo rasuul iyo rasuul usoo dirin kitaabna usoo dejin kuwa ilaahay ogaa inay gaaloobayaan ama ay lumayaan sidaa uu ku xukumi lahaa isagoo rasuulla usoo dirin kitaabna usoo dejin kuwa ilaahay ogaa inay hanuunayaan oo waddada saxda ay marayaanna uu ilaahay hanuunin lahaa isagoo rasuulla usoo dirin kitaabna aan usoo dejin yowma alqiyaama marka khalaa'iqda ilaahay la horgeeyo dood bay la iman lahaayeen waxay odhan lahaayeen ilaahay maxaad gaalo nooga dhigtay annagoo rasuul la diidin kitaabna diidin amar aadna fartayna aan diidin ilaahay maxaad naarta noo gelisay adigoo waxbaba aan noo sheegin si aanay taasi u dhicin ilaahay subxaana watacaala wuxuu usoo diray rusul waxaanu usoo dejiyey kutub arrintaasi waxay xaqiijisay oo waaqici la taaban karaa ay ka dhigtay wixii ilaahay hore uu usii ogaa waxaa iswaafaqay cilmigii ilaahay saabiqa ee horeeyey iyo waaqica addoomuhu ay yeesheen oo kii ilaahay uu ogaa inuu gaaloobi doono markii ilaahay rasuul usoo diray kitaab usoo dejiye xaalkii uu saas u noqday kii ilaahay uu ogaa inuu muslim muumina noqon doono saasuu xaalkiisu noqday ku ilaahay ogaa inuu faasiq noqon doono saasuu xaalkiisu noqday ku ilaahay hore usii ogaa inuu noqon doono muslim ilaahay adeeca saasuu xaalkiisu noqday ku ilaahay ogaa inuu la iman doono asbaabta jannada lagu galo saasuu arrinkiisu noqday ku ilaahay ogaa inuu samayn doono asbaabta naarta lagu galana saasuu xaalkiisu noqday fatataabaqa qadar اllahi wa cilmuhu saabiq wa waaqicu lcibaadi wa xaaluhum waxay isdaabaqay oo iswaafaqay ilaahay qadarkiisi iyo cilmigiisii horeeyey siduu ilaahay uxusii ogaa iyo addoomaha xaalkooda iyo waaqicooda dhabti siduu noqday ilaahay baa xikmadaasi inoogu sheegay fi qur'aan اkariim rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi calى اllahi xujaة bacda rusul ilahay wuxuu soo diray rasuullo dadka u bishaareynaya wanaag sameeya u digaaya kuwa xumaanta samaynaya muxuu ilaahay rusushaa usoo diray lianlaa yakuuna linaasi calى اllahi xujaة bacda rusul waa si aanu qofna ha dhowtoole xujo ilaahay ugu helin onu odhan ilah maxaad rasuul igu soo diri wey maxaad kitaab igu soo deji wey khalaas xujadaasi way gooday markuu ilaahay subxaana watacaala rasusha soo diray dabadeed waanay way afjarantay xujadaasi qofna xujadaa ma haysto alam yaأtikum rusulu minkum baa yowma alqiyaama lagu odhan doonaa miyaanay idiin iman rusul idinka idinka mida oo idinka idinla jinsiya oo bani aadama oo aada isfahmi kartaan ood isxaal garan kartaan ujeeddada labaada ilaahay subxana watacaala rasusha uu soo diray waxay tahay liyucallimu nnaasa kayfa yacbuduuna allah waa inay addoomaha baraan siday addoomu ilaahay u caabudayaan addoomu inay ilaah qura caabudaan inay baraan iyo ilaahay siday u caabudayaan oo iminka salaad baynu tukanaa sidaynu u baranay miyaynu iska garan lahayn haddaan rasuul ilaahay noo soo diri lahayn waa maya waynu soomaynaa rasuulku ilaahay cilmiga soomka inoogu soo dhiibay sekada xajka mucaamalaadka bani aadam dhex mara hadday tahay iib iyo hadday tahay kiro iyo hadday tahay guur iyo mucaamalaadka kale ee tirada badan iyo sidaa qofku uula dhaqmayo khalaa'iqdan kala duwan ee ilaahay subxana watacaala adduunyada uu kula abuuray maxay tahay xikmadda iyo faa'iidada ku jirta in ilaahay subxaana watacaala in fara badan uu ku soo celceliyo fi lqur'aani alkariim taariikhda siirada qisooyinka ambiyada iyo rususha waa arrin qur-aanka aada ugu soo noqnoqotay inuu ilaahay subxaana watacaala si guud iyo si gaargaaraba uga waramay rusushiisa iyo ambiyadiisa aada bay u tiro badnaayeen rasuullada ilaahay uu soo diray iyo nebiyada ilaahay uu soo diray laakiin ilaahay subxaana watacaala dhammaantood ma wada sheegin oo qur-aanka kuma wada sheegin magac ahaan iyo qoomkii loo soo diray iyo kitaabkii lagu soo dejiyey qaar ka mida buu ilaahay subxana watacaala uu tilmaamay waa ka qur-aankaba ilaahay si cad ugu sheegay in qaarkoodna nebiga looga qisooday qaarna aan looga qisoon maxay tahay haddaba xikmadda ku jirta kuwa ilaahay qisooyinkooda iyo taariikhdooda iyo siirooda qur-aanka uu ku sheegay in la sheego waaba inagu horreeyeen inagoo ismaynaan soo gaadhin si gaarana innaga laynooguma soo dirine ilaahay nebi maxamed unbuu inoo soo diray ma hiya alxikma fii qisasi anbiyaai illaahi wa rasulih fi lqur'aani alkariim xikmadda ku jirtaa waxay tahay marka koobaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo nebinimada iyo rasuulnimadaba ay uga horreeyeen iyo qof kasta oo qabta shaqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ah addacwatu ila allah dadka in xagga ilaahay loogu yeedho oo la baro cilmigii ilaahay rasuulka uu soo dhiibay wanaaggu farayna la faro xumaantu reebena laga reebo inay arrintaasi u noqoto laabqaboojin laa shaka in nebi maxamed calayhi salaatu salaam uu waajahay dhibaatooyin tiro badan markuu dadka ugu yeedhayay xagga ilaahay qof kasta oo shaqada isyidhaaha qabana dhibaatadaa wax ka miduu la kulmayaa uu dhaxlaya isaguna marka marka loo sheego waddadan inay dad uga horreeyeen oo dhibaatadan oo kale ay ku dhacday arrintaasi laabqaboojin bay u noqonaysaa waxaanay u faa'iideynaysaa tahbiit xaqa inuu ku sugnaado dhibaatada uu la kulmayo iyo mashaakilka soo waajahaya aanay ka hor istaagin xaqa ku camalfalkiisa iyo gudbintiisa iyo tebintiisaba kula naqusu calayka min anbaaءi الrusuli ma nuhabitu bihi fuhaadak ilaahay suuraة اlhuud wuxuu kaga waramay in badan oo kamida rasuulada iyo nebiyada uu soo diray qisooyinkaas oo dhan ilaahay markuu sheegay wuxuu ku gebagabeeyey qisooyinka ambiyada iyo rususha aanu kuu sheegnay oo dhan waxaanu kaaga qisoonna aanu kuugu sheegnay si aanu qalbigaaga u sugno si aada xaqa ugu sabirto si aada ugu sugnaato si ay laabtaadu u degto oo mashaakilka aada waajahayso markaad dadka khayrka ugu yeedhaysa ee dacwadda aada gudanaysaa aanay sababku ugu noqon cidhiidhi xagga qalbiga iyo laabta kaa qabsada walihaada baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii dadka qaarkood hadal aan laa'iq u ahayn oon ku habboonayn ay kula hadleen wuxuu naftiisa xusuusiyey oo uu ku sabri siiyey dhibaatadii hortii loo geystay nebi muuse raxima allahu muusa ilaahay nebi muuse ha u naxariista buuri laqad uudiya akthara min hada fasabr inta aniga lay dhibayo in ka badan baa la dhibay markaasuu haddana sabray bimacnaa aniguna inaan sabro weeye mar haddii dhibkaygu kiisiiba u ka yariyey isagu uu tusaale igu noqdo sabirka sida ilahay uhi fasbir kamaa sabra ulu lcasmi min arusul walaa tastacjil lahum rusushii go-aanka lahayd ee kaa horeysay see u sabreen u sabir nebi muuse calayhi salaatu wasalaam qoomkiisu waxay ka gaadheen xataa inay khilqadiisa iyo abuurkiisa qaabku ilahay u abuuray inay dacaadeeyeen iyagoo qaaqaawan bay isku dhex meydhan jireen iyagoo isu muuqda oo qaaqaawan bay meydhan jireen nebi muuse ilaahay baa u diyaarinayey inuu risaalad iyo fariin ilaahaya xambaaro oo sharafta u dhowraayey meel cidlaa buu tegi jiray isagu markuu meydhanayo halkaasay dacayad uga rakibeen oo waxay idhahdeen muxuu isla qarinayaa waa aadar sheeluu leeyahay bay idhahdeen ilaahay baa subxaana watacaala dacaayadda iyo magacdilka noocaasiya ka difaaco dhagixii uu dharka maryaha saartay baa la cararay ilaa halkii ay joogeen uu ula galay oo ay arkeen nebi muuse inaanu wax ay ku sheegayaan aanu lahayn yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu اllahu mima qaaluu kaana cinda allahi wajiha marka ilaahay muuminiinta ku yidhi ha noqonina kuwii nebi muuse dhibay oo kale ilaahay baa beri yeelay nebi muuse wixii ay ku dhibayeen ka beri yeelay ilaahay agtiisa mid sharaf kula buu ahaa faa'iidada koowaad waa taa faa'iidada labaada ku jirtaa waxa ay tahay qisooyinkii nebiyadii hore iyadoo nebi maxamed aan isa soo gaadhin culimadii iyo cubaaddii ummadii horena aanu waxba ka baran haddana inuu qisooyinkoodii sheega waa mid nebinimadiisa u markhaati kacaysa ilaa xagguu ka keenay warka nebi aadam nebi nuux nebi ibraahim nebi muuse nebi maxamed ismay soo gaadhin haddii la odhan lahaa cid buu cilmigooda iyo qisadooda ka bartayna nebi maxamed calayh salaatu wasalaam maba yeelan macalim uga horeeye malaku jibriil oo u keenay fariimaha ilaahay uu soo dhiibay oo iqra ka bilaabantay waxaasoo qisooyin oo hortii dhacay inuu ka waramaa oo weliba sidii ay ugu taalay kutubtii kale ka horeysay towraad iyo injiil iyo siday ugu taalay lafteeda inuu uga waramaa isagoon kutubta akhrisan oon dhigan waxay daliil u tahay nebiga calayh isalaatu wasalaam nebinimadiis ayay daliil u tahay laqad kaana fii qasasihim cibraة liuli اlalbaab ma kana xadiiثa yuftara walakin tasdiiq اladii bayna yaday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aayaddaa ku sheegay qisooyinka ambiyada iyo rususha iyo ummadaha hore in cibro iyo wax ku qaadasha ay ugu sugan tahay qof kasta oo leh qalbi uu wax ku fahmo uu ku garto intaa dabadeed ilahay wuxu uhi ma kana xadiiثa yuftara qisooyinkaasi war iyo sheeko been abuura maaho nebi maxamed uu iska samaystay laakin tasdiiq aladii beyna yaday waa waxii xagga ilaahay uga yimi oo kutubtii hore rusushii isaga ka horreysay lagu soo dejiyey wixii ku qoraa rumeynaya u markhaati kacaya in kutubtii hore qisooyinkan uu nebigu sheegay ilaahay inuu u waxyooday uu ku waramay ay waafaqsan yihiin waxay daliil u tahay nebinimada rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo waxaanu ku hadlayaa inuu ahaa waxyun min allah faa'iida saddexaadee ku jirtaa waxay tahay alictibaar biaxwaalihim sida aayaddan ba lagu sheegay laqad kaana fii qasasihim cibratu liuli lalbaab qisooyinkooda cibro iyo wax ku qaadashaa ugu jirta qof kaste oo caqli iyo qalbi caafimaad qaba leh e kale waxba ku qaadan maaye oo qofku markuu qisaska ambiyada iyo rususha qur-aanka ku taallo u akhristo waanay u noqonaysaa wuxuu arkayaa rusushu wanaaggii ay aqwaamtooda ama dadkii ilaahay usoo diray u sheegayeen iyo xumaanta uga digayeen iyo dadkii rususha rumeeyey ee raacay abaalmarinta wanaagsan ay la kulmeen iyo kuwii beeniye ka hor yimi ee amarkoodii khilaafay ciqaabka iyo foolxumada ay la kulmeen adduun iyo aakhiraba fayactabiru bidalika fayuslixu xaalah arrintaasu ku cibro qaadanaya markaasuu xaalkiisa hagaajinaya arrinka afraad ee ka mida xikmadaha ilaahay qisaska ambiyada iyo rususha uu inoogu sheegay waa inaynu wax ka baranno oo aynu ka baranno cilmi iyo camal oo cilmiga iyo camalkana aynu kaga dayanno ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati اlancaam oo ah suuradda tirada u badan ee rusul iyo ambiyaa magacyooda lagu sheegay markuu ilaahay subxaana wa tacaala rususha iyo ambiyada magacyadooda uu sheegay wuxuu daba dhigay in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba ay tusaale u yihiin oo cilmiga iyo camalka iyo dacwadda intaba inay tusaale ugu yihiin ulaaئika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi kuwaa lagaaga waramay ee rusul iyo ambiye leh waa kuwii ilaahay hanuuniyey ee rabbi subxaana wa tacaala wadada saxda inay maraan uu waafajiyey fabihudaahu muqtadi nebi maxamed oo adiga iyo qof kasta oo muslim oo aayaddaa maqla ile qur-aanku wuxuu la hadlayaa rasuulka calayh الsalaatu wasalaam iyo qof kastaoo u gaadho liundirakum bihi waman balg waddadoodaa mar oo ku dayo oo wanaaggaa ilaahay uu ka sheegay iyo sifaadkaa fiican ay ilaahay uu ku warramay inay lahaayeen adiguna yeelo xumaanta ay ka madhnaayeen ay ka fogaayeen adiguna saasoo kale uga fogow ammaanta ilaahay iyaga uu siiyey baad adiguna heli doontaa abaalmarinta ilaahay subxana wa tacaala uu siiyeyna waad la kulmi doontaa arrinka shanaad ee ka mida xikmadaha ilaahay qisaska ambiyada iyo rususha uu qur-aanka ugu sheego waa libayaan ana tawxiida huwa aslu اladyaani الsamaawiya si loo caddeeyo towxiidka oo ah keliyeynta ilaahay ilahay in lagu keliyeeyo xuquuqdiisa iyo khasaaistiisa waxyaaba uu la gaarkaye magac leh sifa leh ficil leh iyo xuquuqdiisa oo ay u weyn tahay in ilaahay subxana watacaala kelidii la caabudo oo cidna aan loo shariik yeelin arrintaasi inay tahay asalka ay ku dhisan yihiin diimaha ilaahay uu samada ka soo dejiye rususha oo dhan loo soo dhiibay si loo caddeeya qisiskooda laynoogu sheegay oo ilaahay wuxuu inoo sheegay subxaana watacaala bal u fiirsa suuratu huud rasuul kasta oo ilaahay uu ku sheegay iyo nebi kastoo suuradda uu ku sheegay qoomkiisa muxuu ku lahaa an icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru war ilaahay oo qura caabuda cibaadadaad ku keli yeelaysaan macbuud kaleoo xaqi ma jiro allah subxana watacaala mooyaane waxaa kaloo ilaahay uu inoo sheegay ummad kastaba ilaahay inuu rasuul u diray wa in min ummati ilaa khalaa fiiha nadiir ummad kastaba mid u diga ayuu ilaahay ka soo dhex saaray muxuuha waxa u horeeya ugu weyn ugu badan ee qoomkiisa uu sheegayey ee si joogtoon kala go' lahayn bilowga dacwaddiisa ilaa dhammaadkeeda uu ku celcelinayay atawxiid xataa dadku hadday tawxiidka rumaysan yihiin oo ay ku camal falaan sheegistiisaa lagu cibaadaysanaya war ilaahay keliyeeya shirkiga iska ilaaliya tafaasiishii loo galo tawxiidka iyo tafaasiishii shirkiga qodob qodob loogu sheego dadka xataa hadday qaarkood diidan yihiin waa loo sheegaya xujada lagu oogaya hadday ka yaacaan xaggay tegi lahaayeen marka horeba hadday shirki taagnaayeen meesha ka shishaysay qaban lahayn waa halkee waajibka saaran bay dadka ducaaddii gudanayaan qofkii cararaya isagaa xaqa ka cararay almuhim aduu xaqi waa inaad sheegto si si saxana aad u sheegto iyo si fiican oo usluub iyo xikmad iyo rifqi iyo dabacsanaan ay ku jirto walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu طaaguut ummad kaste rasuul baanu kasoo dhex saarnay buuhi ilaahay muxuu ku lahaa dadkiisa an icbudu llah icbud llah macnaheedu waa maxay waxid llaha bاlcibaada ilaahay subxaana watacaala caabuda cibaado aad ku keliyeelaysaan oo cid kale aydan waxba uga ogolayn wajtanibu طaaguut shirkigana ka fogaada kulu maa yucbad min duun illah malag ha noqdo nebi ha noqdo weli ha noqdo mid dhintay mid nool jin iyo insi dhagax iyo geed qorax iyo dayax ayankan wuxuu doonayaba ha noqdo wax kastoon cid kastoon allah ahayn dadka qaarkood ay ku lugo-een oo ay caabudaan ka fogaada idinku ka fogaada macneed waa maxay baadilnimada cibaadada aaminoo caqiide ka dhigta sheegana waxaa raba ka sheega camal ahaana u muujiyo ka taga idinku kuwaan allah ina la caabudayo cibaadadooda ka taga oo cibaadadiinu mid ilaahay subxana watacaala ku kooban ha noqoto arrinka lixaad ee xikmadaha ku jira qisaska nebiyada iyo rususha inuu ilaahay fi lqur'aan اlkariim kusoo celceliyo waa linatacalama minha kayfiyata dacwati ilى اllah oo si aynu uga barano qaabka dacwadda dacwaddu waa cibaado dadka in cilmiga la baro wanaagga in la faro xumaanta in laga reebo khayrka in loogu yeedho waa cibaado cibaadaduna laba shardi bay leedahay shardiga koobaad in ilaahay daraaddii loo sameynayo waa alikhlaas shardiga labaadna waa inay sharciga waafaqdo cibaadadu si kastoo ilaahay daraaddii ay kaaga tahay oo niyadaadu ay u fiican tahay waxaanaad ku cibaadaysanaysaa haddaanu ahayn wax shareecadu ay jidaysay ama qaabkanaad u samaynaysaa haddaanu ahayn qaabkii ay shareecadu u dhigtay laga aqbali maayo camalkaas warkaa nebi maxamed baa inoo sheegay man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofka sameeya camal aan waafaqsanayn shareecada waa lagu celinaya laga aqbali maayo walihada baa nebi maxamed isagoo khayrka wanaagga inala jeclaa si aynaan u tacab khasaarin wuxuu inooga digay inaynu ku cibaadaysano diin aynu ka dhiganno waxaan diintii ilaahay soo dejiye ka mid ahayn faqaala calayhi salaatu wasalaam wa iyaakum wamuxdathaati lumuur iska ilaaliya waxyaabaha diinta lagu soo daray faina kula muxdathatin bidca wkula bidcati dalaalة oo rasuulku uu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qofka muslimka ahi niyadiisu haba fiicnaato haba doonayo inuu ilaahay u dhowaado laakiin inuu iska hubsado waxaanu ilaahay ugu dhowaanayaa maya wuxuu ilaahay jideeyey in loogu dhowaado qaabkan uu samaynayaana ma yahay qaabkii nebi maxamed calayhi salatu salaam uu sheegay amaba se uu sameeyey marka dacwaddu maadaama ay cibaado tahay iyadana labadaasaa loo eegaya ilahay wuxuu qur-aan ku sheegay dacwat lambiya warusul maxay ku bilaabmaysa horta maxay ku dhisnayd kow cilmi bay ku dhisnayd maa min rasuuli ilaa wa kaanat dacwatu mabniya cala alcilm in cilmigii dadka loo sheego cilmi la baro cilmiga la dhiirigeliyo waxaa kaloo ay ku dhisnayd atawxiid waa shay ay ku bilaabmaysay una badnayd kuna dhammaanaysay weliba atawxiid lmufasal sidayna hore u sheegnay si faahfaahsan in tawxiidka looga hadlo iyo shirkiga waxaa kaloo ku dhisnayd itibaac in waxyigun la raaco on waxba la jidaysan ayay ku dhisnayd dacwat lambiya warusul oo weliba arrintaana lagu celceliyo nebi maxamed khudbad kasta muxuu odhan jiray khayr اlhadyi hadyu muxamadi washaru اlumuuri muxdathaatuha wadadii nebi maxamed baa wadada khayr oo dhami uu ku dhan yahay arrimahana maxaa u shar badan wixii aan diinta ka mid ahayn ee lagu soo daray dacwat اlambiya wاrusul qaabkii ay u socotay oo ah aljamcu bayna atargiibi watarhiib in dadka loo sheego wax rajo geliyo khayrka jeclaysiiye sida fadaaishii oo kale oo camalka dadku ay sameynayaan waxay ka helayaan adduunyada iyo aakhiraba in loo sheego waa targiib baa kaa la idhahda iyo atarhiib oo ah in camalka xun dadku hadday sameeyaan waxaa ka dhalanaya loo sheego cadhada ilaahay nacdasha ilaahay ciqaabka ilaahay baraka la-aanta oo dadka cadaabka iyo naarta looga waramo qur-aanka u fiirso jamaca bayna alamreyn haddaad ku gaabsato adigu inaad janno un ka hadasho naar aanad soo hadal qaadin qur-aanka waad khilaaftay haddaad ku gaabsato inaad naar un ka hadasho oonad janno soo hadal qaadina qur-aanka iyo dacwaddii ambiyada iyo rususha waad khilaafto waad baalmartay kadalika qisas اlambiya waxaynu ka baranaynaa dacwat اlambiya wاrusul inay kulmisay bayna اlamri biاlmacruuf wannahyi can اlmunkar in dadka wanaagga la faro towxiidka laga bilaabo itibaaca farallada ilaahay sunayaasha ilaahay loogu dhawaado ajirka laga helo iyo dadka in xumaanta laga reebo oo shirkigu u wen yahay alakbar uma alasqar kadibna bidcadu ay ku xigto oo waxa u badan ee shirkiga dabadi ambiyadii rusushu ay ka hadlayeen ahaa waxa u badan ee shirkiga dabadi alambiya warusul ay ka hadlayeen bidcadee waa tacab khasaar dhibaatooyin badanna waa leedahay sidaasoo kale kabaairtii iyo sakaa'irtii zinadii dadka in lagala hadlo tuugadii in lagala hadlo mukhadaraadkii dadka in lagala hadlo cuquuq lwaalideynka in lagala hadlo wax kastoo ilaahay u xaaraantimeeye dadka in loo sheego tacaalow atlu calaykum atlu maa xarama rabukum calaykum kaalaya dadow aan idiin sheego wuxuu ilaahay idinka xaaraantimeeyey saasuu ilaahay amray nebi maxamed inuu yidhaahdo alxaraam walxalaal walwaajib walmustaxab diinta oo dhammaystiran si ay dadku u dhabeeyaan ay u xaqiijiyaan amarka ilaahay uu ku amray fii qowlihi ya ayuha aladiina aamanuu dkuluu fi silmi kaafa muminiinta ay wada islaama macnaa khudu islaam min jamiici jawaanibi islaamka oo dhan ku wada dhaqma islaamkii qofku inuu dhinacna kaga dhaqmo dhinacna uu ka tago lama ogola waa dhaqankii ilaahay uu ku canaantay ahlulkitaabka afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi wa takfuruuna bibacd lama ogolo muslim salaada kaga dayanaya nebi maxamed xukumkana kaga dayanaya asxaab dimuqraadiya dhaqaalahana liilan iyo markis kaga dayanaya waxaa la rabaa muslim arrimihiisa oo dhan hadday tahay cibaado hadday tahay dhaqaale hadday tahay xukum hadday tahay waxa weeyaan qaab dhaqan nebi maxamed calayh isalatu salaam kaga dayanaya intubana diinta islaamka way ku jiraan wax ka maqani ma jiro weligaa ha aaminin inuu jiro wax arimaha nolosha kamida oon diinta laga helahayn laa yumkin hada wax suurtagala maa taas waanzalnaa ilayka alkitaaba tibyaana likuli shay ilahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa inuu ina baro cilmi naafica in- inana waafajiyo camal saalixa inaguna arsaaqo alambiya warusul waddadooda inaynu maro fi kuli amrin wa xaalin arrin kasta iyo xaal kastaba biidn illahi subxana wa tacaala darsiga berri waxaynu kaga hadli doonaa sifaat alambiyaa almushtaraka tilmaamaha ay lahaayeen ambiyada iyo rusushu ee ay ahaayeen mid ay wada wadaagaan kadibna waxaynu bilaabi doonaa ambiyada iyo rususha ilaahay qur-aanka uu ku sheegay inaynu mid mid usoo qaadno oo mid walba aynu isxusuusino aynu isu sheegno sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay uu sheegay si ay iimaan inoogu kordhiso islamarkaana aynu ugaga dayanno wajazaakum allahu khayra wsala allahu calaa nabiyina maxamed